بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواهب النعم بارئ النسم أرسل رسله وأنزل كتبه لهداية الأمم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد allah subxaanahu wa tacaalaa mahadcelintiis kadib waxaan u mahadcelinaynaa maktabka ee iclaamka ee xarakatu shabaab almujaahidiin kaas oo aan ka gaabinin juhdigiis iyo dadaalkiis oo ah in uu sugo xaqaa'igda caalamka ka jirto waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa idaacadda islaamiga ee andalus waatan sheekhana muddo ku dhow saddex bilood ah ayaa laga joogaa markii gaar loo taagay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose maxaa ilaa ay hadda idin qabsoomay bifadlilaahi tabaaraka wa tacaalaa markii ugu horreysay in aan la kulunno raggii muxaafadaadka ka shaqaynayay oo ah wulaadda iyo makaatiibtii kala duwaneydey in aan la kulunno kabacda tawjiihaad iyo wax badana lii siiyo taas baa noogu horreysay waxaa kale noo qabsoomay in aan qabaa'isha walaayada ku nool la kulunno majalasaad iyo kulamo lala qaato waxaa kale noo suurtogelay in wulaatulqura iyo ducaatulqura in loo qabto dowra in dowra loo qabto kabacdana tawjiihaad iyo faafintii dacwadii iyo qurshidii la siiyo waxaa kale noo qabsoomay bifadlilaahi wa binicmatihi in multago tacliimi ah loo qabto salaadiinta iyo ganacsatada iyo usriga tacliimiga ama baxda waxbarashada walaayada in loo qabto ayadana dowlad tacliimi ah waxaa kale noo qabsoomay dowlaad dacawi ah in la qabtay walaayada lagu qabtay waxaa kale noo qabsoomay dowra loo qabtay mogtahay xisbadi in dowra xisbadi loo qabtay oo ayagana laga tawjiihinayey ama laga wacyigelinayey shaqadii ay u hilsaaranaayeen si u gudan lahaayeen waxaa kale noo suurtagelay oo noo qabsoomay mujtamac in la baro naftarkooda hay-atu lamri bilmacruufi wannahyu can lmunkari shaqadaas ayaga in la baro naftarkoodana ay ka qayb qaataan dad gooni ana aan ugu helsaaranayn ay ogaadaan shaqadaasna waa noo qabsoontay waxaa kale oo noo suurtagelay in wulaatulqura dadkii dowlada loo qabanayay oo boqolka gaarayay oo ducaadii iyo wulaadii markii shaqadii u dhammaatay ayagana loo diro dacwatul aryaaf iyo shaqadii loo diro si wacana ay shaqadii u qabsadaan baa noo qabsoomay jasaaka allaahu khayran dabcan shaqada waxaad ka bilowdeen aas-aaska maxay ahaayeen wixii ugu horeeyey ee aad u istaagteen inaad hirgelisaan jasaaka allaahu khayran walaalka waxay ahaayeen wixii ugu horreeyey oo aan u istaagnay wixii allaah subxaanahu wa tacaalaa nagu waajibiyey oo lanaga raba inaan u istaagno umaradeena ay nagu ogaayeen inaan shaqadaas aan gudanno taas oo ah dadka in rabbihii abuuray oo la baro ay bartaan addooman ilaahina ay u noqdaan allahoodana ku xirinaadaan oo u cibaadaystaan qaala tacaala wamaa khalaqatu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun wa qowluhu tacaala walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu llaha wajtanibu daaguut sidaas oo aayaadka ilaahay subxaana wa tacala noo caddaynayo shaqadaas baan u istaagnay annaga oo fulinayno qowlka allah subxaana wa tacaala jasaaka allahu khayran sheekh abuyonis ilaa i hadda maxaa ka mid ah mashaariicda aad u istaagteen ee idin hirgelay iyo kuwa aan weli idin hirgelin ee lagu howlan yahay jasaaka allahu khayran akhuuna waa su-aal muhiim ah waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ka mid ah in aan u sameynay deegaanadii oo webiga maraayay biixirayn aan u sameynay maadaama dhibaato badan iyo wax badan ay ku qabeen ilaahayna waa noo suurogeliyey bifadlillaahi wa binicmatihi waxaa kale kamid ah walaal inaan samaynay dadkii oo beeraha iyo tacbanayay in aan wacyigelino oo aan ku wacyigelinay in ay tacbadaan beerahooda ay waxana ka soo saartaan horumarin iyo qurshana ay la imaadaan walaayadana ay garab istaagsan tahay oo mogtahay garab iyo gaashaan ay u tahay allah subxaana wa tacaalana wuxuu leeyahay wabtaqi fiima aataaka allaahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunyaa waxaa kale kamid ah walaal waxyaabaha noo suurtagelay in dadkii ganacsatada ahaa ayagana la dhiirigeliyo sidii uu ganacsigooda iyo horumarintiis iyo qurshahaas ay ugu dadaali lahaayeen waxaa kale kamid a mashaariic oo aan rabno inaan qabano ilaahay waa weydiisanaynaa in noo suurtageliyo waxyaabahaas aan qursheynay sidii oo aan ugu talagalnina ilaahay noogu suurgeliyo jasaaka allahu khayran sheekhana jasaaka allahu kheyr sidee dadka uga faa'iidaysteen dowraadka iyo dadaalada wacyigelinta ah ee aad wadeen dadkusu sidee buu ahaa aqbalkooda iyo fahamkooda jazaaka allahu khayran akhuuna bixamdi illaahi tabaaraka wa tacaala mahad allah subxaana wa tacaala kadib dadka waxay ugu faa'iidaysteen sidii aan la jeclaynay oo aan rabnayba uga faa'iidaysteen waxaan leenahay markaan waa faa'iidada ummadda ay ka faa'iidaysteen wax halkaa aan ku soo kooban karna ma aha si oo kalsoone ah bay ku qaabileen khayraadkii iyo wixii loo sheegayay waxay ku qaabileen si kalsoone ah taas marka waxaa ka dareemaysaa jaceylka iyo kalsoonida iyo rabitaanka ay rabeenba ay ka dareemaysaa jazaaka allahu khayran waa tahay sheekh axmed waxay noo sheegtay in kulamo aad la qaadateen qaybaha bulshada maxay ahaayeen kulamadaas maxaase ahdaaf ah oo laga lahaa jazaaka allahu khayran akhuuna waa sax inaan kulamo la qaadanay dadkaas oo kala duwanaa kulamada marka aan la qaadanay waxyaabaha oo laga rabay ama laga lahay ahdaaftoda waxaa ka mid ah marka hore in laisbarto maadaama walaayada ay ahayday walaayo cusub in dadkii iyo walaayadii ay isbartaan waxaa kale ka mid ahaa in tawjiihaad iyo wacyigelin iyo dadkii in la siiyo naftarkooda la tawjiihiyo oo maogtahay hadafki iyo qurshadii laga lahaay ee lagu tawjiihiyo waxaa kale ka mid ahaa in la kala qaato waajibaadka allah subxaana watacaalana saaray fulintiisna in la kala qaato oo maogtahay baa kamid ahayday waxaa kale ka mid ah walaal in maogtahay leys garab qabsado oo laisku garab istaago shareecada islaamka jazaaka allahu khayran waa gartay sheekhara waxaad inoo sheegtay in kulamo iyo dowraad sharci ah oo kala duwan loo qabtay qaybaha bulshada ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose dadka ka faa'iidaystay dowraadkaas iyo mashaariicda aad qabateen iyo mise ayay gaarayaan jazaaka allahu khayran dadka ka faa'iidaystay dowraadkaas iyo mashaariicda socotay iyo gulufka dacawiga ah oo halkaas ka socday dee ma ogtahay wax lasoo kooba kara maaha mujtamac dhan baa ka faa'iidaystay laakiin intii yar oo la tira koobay waa toddoba kun toddoba boqol iyo dhowr bay gaarayaan oo iskugu jiro rag iyo haween iskugu jiro intaan inka badan oo aan ma ogtahay aan tira koobnayna waa iska jira karaan jazaka allahu khayran barak allah fiik
waa tahay sheekhana sheekh axmed ugu dambeyn maxaa baaq ah oo aad ku aadinaysaa dhanka bulshada wilaayada akhuna jazaaka allahu khayran waa arrin aad iyo aad muhiim u ah awalan waxaa ka mid ah taqwa allahi caza wajalla in allah subxaana wa tacaala ay ka baqaan oo allihii abuuray ay ka cabsadaan baa kow ka ah waxaa kale oo ka mid ah inaan u dirno in iska ilaaliyaan cadowga dhaqartiis iyo muqadadaadka cadowga in iska ilaaliyaan oo iska jaraan baa ka mid ah waxaan leenahay guud ahaan dadka muslimiinta ah in ay gacmahaas qabsadaan wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu in xarga ilaahay ay qabsadaan mujaahidiintana ay garab istaagaan garab iyo gaashaana ay u noqdaan jazaaka allahu khayran